saxbu qiimayn ku samaynaya wahadihi martabatun laa tunaalu bimujarad cilmi اlinsaan waa darajo aan lagu gaari karin cilmi aadama bartay keligiya laguma gaari karo waan gartay wuxuu leeyahay bal yataxalla اlmarءu bihadihi اlmartabati biquwati اlcilmi اladuniyi cilmi laduni cilmi la yidhaahdo waa darajadaa lagu garaa soo kuma dhihin haddaa cilmi laduni iyo cilmi lbatil isku mid wey cilmi laduniga lagu sheego wey isufiyada haddaa tagto dhex tagto cilmi laduni cilmi laduni majaaliista iyo sheekada kama dhammaato kadib waxa uu yidhi yusqaa fii cahdi muuse calayhi salaam waxaa la sheegay wuu la soo guuriyaabay xilligii nebi muuse kitaabkiisa in lagu sharxay fartan riti in lagu qaaday sharxii towraad aniga buu yidhi oo khazaaliya haddii ilaahay ii ogolaan lahaa faatixadaan bilaaba sharaxeeda afartan riti in lagu rara waa gaarsiin lahaa idan allah haddaan yidhi idan baanan u haysanin faatixo in la sharxo tafsiir la qoraayo idan alla muqadara le waa gaar laakiin diinteen dadkiinka la gaarsiiya loo sharxo way idman tahay sooma idankuu sheegayaay kan daahirka shareicada taqaana ma aha waa midkii ishaaraadka wey tafaasiir sidaasay qoreen tafsiir suufi wa tafsiir ishaaraat baa la yihahdaa inaga waxaa naga soo gaartay keliya ishaaradu ma qabanin ishaaradu ma hayso marka lagu leeyahay masail cilmi lbain wey masail cilmi lbaino tasawufku markay wax qorayaan baa tafsiir lishaari bay yidhahdaan tafsiirka ishaaraadka ishaaraadku wax lafdigan hab yaraatay xiriir la leh oo macnihiisu uu tusaya ma aha waxun baa iska tusay aayadda macnaheesaa in looga jeedo markaase waxay yidhaahdeen markii la yidhi isbaxuu baqaratan naas la agooyra caqalo reer bani israa'iil soo laguma dhihin qowm muusa markaas waxay dhaheen may baqarada naas la looma jeedee naftaa loo jeedaa naftaa inaad disho lagaa rabaa war isbaxuu baqaratan isbaxuu nafsan mehe may isbaxuu baqaratan locda kitaab gaab loogiyo inta cilmiyarowga aday ka fahmaysa saa daahirkaa looma jeedo tafsiir ishaaro kaloo qarsoonoo loo jeedaa jiro rag darajada cilmi laduniga gaaray unbaa garan karo baqaratan naftaa loo jeedaa abu cabdiraxmaan isulam iyo risaala alqushayriya iyo quut lquluub iyo waxyaaba badan madaxsaa tafsiir ishaari ugu tegi kadib waxaa kaloo uu leeyahay wuxuu yihi bannaanta intaa la eg iyo waasacnimada intaa la eg cilmigihi laa yakuunu ilaa laduniyan ilaahiyan cilmi laduni unbaana noqon kartaa bu arrintaas taa haddii aad ogaato cabdicasiis dabaaq baa wuxuu leeyahay arrinta labaadee ah adiga dembibay kuula muuqan ninka awliyada ee darajada cilmi ka gaaray waxa uu samaynaya daahirka shareicadana waa macsiyo dembi laakiin isaga ahaan iyo martabada uu gaaray marka la eego dembi iyo macsiya ma aha saa darteed waxaa lagu leeyahay hadday wadaadki iyo awliyada wax walba samaynaya aragto hala yaabin hadduu isqaawiyo oo isagoo qaaboo khudbeeyo oosan janaabo ka qabaysanin aw wax walba sameeyo hala yaabin cilmi laduniya baatil buu gaarayo quyuudan daahirka shariicada isagu darajo saruu gaaray baa lagu leeyahay hada huwa siru markii fadaaixdooda laga sheekaynaya inay tabaqaatu lawliya shacraan iyo rag lamida ku qoraan dad weligood baan mari xidhanin wa min karaamaatihi annahu kaana yamshi fi shaarici curyaanan isagoo qaawan mudisoodka socon jiray wa kaana yakhtubu ljumucata curyaanan ninbanku isagoo qaawada xataa kastuuraan qabufuuri jiray maxay sirta ku qarsoon tahay adiga daahirka shariicada iyo indhahaagu qof cawradiisii muujiyo bannaanka dhigay xaaraan dambi wey laakiin fii miisaani alwliyaai wa arbaabi cilmi اlbaطili wاlcilmi اladuni wa cilmi اlxaqiiqa macsiya ma aha cabdilcaziiz dabaq kitaabkiisa alibriis dhegayso waxa uu ku yihi juska labaad safxada afartan iyo labaad alibriis cabdilcaziiz dabaq juska labaad safxada afartan iyo labaad buu wuxuu ku yihi waxa soo socda wuxuu ina alweliweliya yasmacu kalaama albaaini kamaa yasmacu kalaama aahiri daahirka kalaamkaasuu u maqlo baa kalaamka baainka ee qalbi iskala hadalka ah buu maqli kasfiga iyo waxyaabahana waa furuuc cilmu lbaain qaybo furuuc kala wey waan gartay wuxuu kaloo leeyahay ina alweliya alkabiira weliga weyn kuwa yareerkaa maaha awli qaan gaarin fii ma yadharu linnaasi dadka sida u muuqata yacsi macsiyuu samaynaya wahuwa laysa bicaasin isniin macsiyasanaya maaha wainamaa xajabat ruuxuhu daatahu ruuxdiisiibaa daatadiisa isku daday oo baainkiibaa kor soo maray wixii qarsoonaha baa kor soo maray oo dagay maxaa dhacay fadaharat fii suuratihaa sawirkeeda aad aragtay ku soo baxday فإذا أخذت في المعصية هذي باللولي قد قصة معصية إن السماين يسو فليست بمعصية معصية معها هذي حكون مغطى معصية إن السماين معصية ما سمينين هذي حكون مغطى معصية أي سماين يسو أردت ولو كانت زنا وقتلا وشرب خمر معصية معها سادرت دور يوحو سمين يوين لمدو ويجي سوما هدور ربا وحا حدو هدور ربا سرار هكتغو هدور ربا هزينيستو سادرت با قاركود أنا وحانا قانا كوانا كوانا ولكوغهي كوانا ولكوغهي وان سوء بنان وسوء بنايو ليراهو سغال ناغود نقبا ولا دولة جوريو مود لليها لا بركيسانيو مالكي دمنا قبر ديبيسي واتحالي صوم الرأيه الخلوة بالنساء هيك ديبيسي وكل اسكتشو صارت واحد حاجة جيراني أولياء سنة كشرتو كسيب مجرسي الجواب انت شيء ما على شيء إذا كنت دوري يسكتري ما أنا كنت بقى جواب دور كسر بحر ما واسد عباد الشيخ يقولون كان ديبي بيجي أولياء كسيب مجرسي زي ما ربنا يتواسد لكن هذا كان يعيد مريض أولياء كسيب مجرسي جيران غير مريض maalinta wax lahayn loo baa ka dhacay ninkii qorintuu qaatay xabadee hiiri ninkii jiraar walaalo gabadha ila siiyey hortaani gabadhayda walaaladeyda jiraan yaa ku wareejiyey weli uga dhigay marka waxaa lagu damaysanayaa isagu ninkii waaweyn laba walaaluu wada qabaa laba walaalo ah buu wada qabaa waxaad ragteen buu samaynayaa isaga wax li aa qalbigaaga ilaasho awliyadii indhaadan wax ku arag bay ku aragtaa awliyadii si aadan waxu arag bay waxu aragtaa waa kan xalay ka sheekeynaya qaar baa wuxuu ku leeyahay intuu zinaysto idinku sinaad moodaysan ama dameer bannaanka uu wax kaga daydo muleeyihi furinta muslimiinta madfacduha waxaan zidaye idinna wax kala arkayay horta caawa mila aragteen wuxuu ku leeyahay haddinaad fiima yadharu linnaasi ina alwaliya alkabiira fiima yadharu linnaasi yacsi sida dadka u muuqata indhahooda ku arkaan dembi iyo macsiya samaynaya wahuwa laysa laakiin sida macsiya ma samayn ogi adin bay kula noqotay waayo adigu isaga isku martabeed ma tihiin xalaal iyo xaraamna isku mid kama tihiin saas darteed buu kuleeyahy cabdirahaab shacraani wa min karaamaatihi weligu ka hadlayo waxaa ka mid a annahu lam yusasana tan sano cimrigu isugu dambaysay weligii ma tukanin qoobkana marini ومن كراماتي أبي جنبي كولا مقطاية وهو ليس بعاصم علم الباطن بوغلي هل كاسو مري فدرت علم اللدني علم الحقيقي علم الباطن يهدي أد مقشه بلئي شريعة أحكام تيدي إن لغا فرحشه بل لغا تيدا وحل قرني وحاسوي صدرت إبدا وكوه وليد إنك إنا غسك بغان من منك كدو ويهي إيه دفنك كسو بطسلي إيه دفك دلو إردي دلو بوري إيه كبريين bay badanaa kaga tumasho badan yihiin shariicada axkaamteeda iyo dawaahirteeda atbaacdeedana waxaa loo sawiray ninkan isaga inaanu iyada la mid ahayn baab aan la geli karin iyo cilmulxaqiiqa buu gaaray waxaan garanayaa buri qasaadaa mar hore idiin soo sheegay laga qaadi jiray qasiidada xaaladaan filayo haddaan ismoojinin meelo kale ka sheegin qasiidada waxay ka hadlaysaa sheekhu inuu cilmulxaqiiqihi dariiqada yaqiinay cilmu xaqiiqa soo kuma dhihin علم الباطن وعلم اللدن وعلم الطريق وعلم الحقيقة اسكبلوي وحير سيد الله يا سيد محمد سيدي يا سيد محمد المدد يا سيد محمد حبك أنت شيخ للطريق علمك علم الحقيق علم الباطن تقاول وللمفتون الرفيق المدد يا سيد محمد انت قال سيوت حبك ذخري وزادي وكذا نور الفؤاد نجني يوم التنابق غير البداد أي مدد يا سيد محمد فالعرفة يا سيد قيامة بدبال الحمد لله ضعك مريض عن نفسي جري كلمة بحر بحور وعيه وحيدا فلي من با انت عكسي دنبايا وحيدا فلي من با هلك عكسي دنبايا دريا له وحان خلينا إرادة وحوجها شيخ مركو ليه كل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة هذا الكون دبعيه فهو كفر وزندقة وياده قال من يدينتي أو حدود لي شريعتي لقد سيبتوي أمانك الله بحي ونك صلاة دي لسر لشغيوي صوم كينا صوم لو مجيرو بالله صوم وانت لقد تبعي مجيرتي وانا أسرار تلا قريره حج كان وقبور كأولير إليه لأذله وصل مناقب فقر ريضا وكالاته حجوا إلي فداري كعبة نسبت وصاحب البيت عندي والحمى حرمي لمناقب وي حجي إلي إيس وحجية فداري أنا قريه كعبة مفرد وكعبة لتاغي وصاحب البيت عندي ربه كعبة لها أنا أمد والحمى حرمي انت أي أوضن حرم كيجيوي حرم مكان محاكد دوري ثانية كعبة وعكرة وحرم دوري كعبة الله rabbi haddaad xagga ku soo raaligelin lahaydeen anigu guura jooga kacbada la soo guura waa gurigeeda oo manaaqibka waxa ku yaalla fuxshiga iyo munkaraadka intay risaalantahay intaa saxaab maaha alla astaqiru wuxuu yidhi dadku kacbada dhawaafaan aqtaabtu qutbigay yidhaahdeen buu yidhi markaas ha allah waad xaqirteen qutbigu isagaa kacbada intuu aada soo dhawaafo aniga laakiin kacbada intay ii timaadday dhawaafto buu yidhi كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بخيامه خيمة دولة كعبة على طوافته بلان طوافته بحان طواف عليه أنا كفر بلان كعبة وزيد رساله عليه طواف يساعد قد بدليهم قد سوى كعبة وكفر بلان هذا سوى طواف ماذا كعبة وأنا طواف كفر بلان كعبة يقول لي أنا ولا تعالى رب الحرم رب الكعبة رأت كيدي حرم كيري انت أنا إيه حرم إيه أوضم إيه حرم كسوى بغل أحد مثله على كل حال وحاسي وحاسي كيس علم الباطن كيجب دوي باب كان لما جري ترى بحر بحر ولا مش بعد شيء انت طالب فتكون ريسم كدي مالك رحمه الله تعالى وحا ويري واي امراه هوان كستا او هذا نفسها نفكها ugu deeqdo ihideysa لرجل من فإنها لا تحل له أم بنانا يعاقبان ولا عقاب يا لبدبا إن نار منها شيئا وحوه دو كجار وكعصيبه oo xiriir sidaa ku dhex maro ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin maahane markhaati iyo laba markhaati iyo weli iyo wa sadaaqin mihir in la helo maahane alhidatu waxay khaas ku tahay nabiga calayi salatu salaam nabiga calayi salatu salaam ilahi waa qur-aankiisa ku sheegay hadday qof dumariyo nafteeda u hibayso isaguna uu aqbalo weli iyo nikaax iyo sadaaq iyo mihir midna uma baahnayn wamra'atan mu'minatan إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك أيقار كنت أمين يقول المؤمنين كل يتران مؤمنين كبول متران يكي هدى يراهدا مسألة إلى إجماع تهي سيدا ظاهر كقرآن كنا التلمامي تهي درتد علماء خصائص تنبغى كل ردرين الإمام شوكان رحمة الله عليه آيات تفسير كله فتح القدير وحنفرية inuu ijmaac soo guurin jiray haddayna daakiradeedu ikhlaalin ijmaac wuu soo guurin jiray culummada inta la qiimayn karo ay isku raaceen arrintaa waa khasaa'ista nabiga sala allahu calay wasalam laakiin hadda waxaa soo baxday oo dariiqooyinka aanu ku aragnay arrintii lafteedii in ninkii sayidka ahaa iyo dariiqihii haweenkiisa ummahaatulmu'miniin horta loo bixiyo waa aragteen taas uma kuwa waxaan aqaanaa dhintay haweenkay ka dhinteenna la yidhaahdo gabaashii in la guursado xertiina diiday iyadana diiday oo umulmuminiin loo yaqaano arrintaa meesha ka socota maad garanaysaan waa madhabkii hinduusta ee la yidhahdo tanaasukh alarwaax naftu markay dhimato iyadoo ruux kale ku soo baxday bay timaadaan bay dariiqooyinku rumaysan yihiin tanaasukh alarwaax waxay awliyadu markay dhimato weliba weliguu bedelaa waana madhab in laga sheekeeyo waxaan aqtaabta iyo awtaadu ay ku salaysan yihiino marka lagu fasirayo aqtaabta iyo awtaada qaar ka mida baa lagu leeyahay weliba weligu wakiil ka yahay waxaan marka waxaan maqli jiray laba arrimood labadaba nin aan aqaano ama ma soo gaarine laakiin dadkii ku abtirsada laga yaabo dhinacun kaga abtirsadan ee golaha fadhiyaan laga yaabo ee goobta lala joogaan baa niman ka sheekeynaya waxay dhahen awliyadu midba nabiguu naa'ib iyo wakiil ka yahayo sayd hebel nebi moxamed buu naa'ib iyo wakiil ka ahaa waxaana lagu gartay nebi moxamed calay sala carruurtiisii wixii wiilal ahaa farac kama harinoo faatima keliya farac ka haray oo gabara sayd hebelna gabar keliya buu farac ka haray saas darteed kownka markuu joogay nebi moxamed buu wakiil ka ahaa waxaa kaloo xerigii ka maqli jiray walaal xera ahaynayda waxan la qasan jiray nin inacri qablax la yidhahdaa la weydiiyey waxaa la yidhi adigu awliyada keed ka ahayd waa majaalista wadaadada iyo markii waa hore waayo waayo adda majaalista loogu soo qaadan jiray ma loogu wacday jiray markaasuu intuu ninkii sidaa u fiiriyey indha kuluu ku fiiriyey wuxuu ku yiri baa leeyahay cali abu taalib oo dhashay baan ahaa cali abu taalib oo dhashay baan ahaa ama yili ama laga fogeeyo laba waa dhici kartaa been laga sawiray tahayna laakiin waxaan uga jeedaa qolada soo guurinaysa warkana inuu war fiican yahay sax yahay u aragtaaye cali abu taalib waa dhintaye daftiisii baa qof kala gashay waaye warka maclinkii waa tanaasuq arwaaxi masaladii khatartahay wey taasaa waxay keentay inay qaarkood sheegtaan inay nabiga wakiil ka yihiin naagahay ka dhinteen iyo kuway qabeenna ummahaatulmuminiin saa loogu magacaabo in wahabat nafsaha linnabiyina ay yidhahdaan maxaa dhibow ku jira naagtu aniga hadday iyadu ogolaato oo iyadu iigu nafteeda iigu deeqdo yarini uma baahna inaan weydiisto meherna in la sameeyo uma baahna horay ka aamin waaye qaar bacda abshir bacadla gabayadiisa ku sheegaysoma midbaa yidhi mikrofon kaga dhigi kare qaybtii dambe waxay ahayd anu cidni kaga boobino way bannaan tahay marka waa uyaada nafsa ani nabi yidhi baabu tasawuf bay ka jirta ogaada gabdho badanna jilaani baa soo meheriyeydu waa dagid iyo dadka la luminayo jilaani laga dhaadhiciyey in wuxuu raba samayn karo oo cabdiqaadir wuxuu leeyahay cuntimi weyne nin horey looga sheegay dadka hore looga dhaadhiciyo lagu didsanayaa maahane mas'aladu isagana u bannaan tahay oo xuduudiyo quyuudii shariicadaba ay ka bannaan tahay arkaa weji in dadka qanciyo oo loo sheego u samey buu leeyahay maahane isagu waa ree cilmu baatin xuduuddii shariicadiiyo uu ka baxay xalaal iyo xaraam waa garaabo gooyey isagu waxa weeye xuni ma qabato waxna xaaraan kama aha ninkabaashay aan idin gabinin waidaa ra'ayta arajula ninka haddaad aragto yatcanu isaga oo duraya calى axadin hal qof oo min asxaabi rasuulillaahi ka mida sala اllahu alayhi wasalam faclam waxaad ogaataa annahu saaxibu qowli suuءin hadal xun nin ku hadla inuu yahay iyo wahawan hewaraacoon diin alle iyo diin raacitaan iyo alla ka baqitaan aanu ku jirin inuu yahay wey maxaa yeelay liqowli rasuuli اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam nabigaa waxa uu yidhi idaa dukira asxaabi asxaabtayda haddii la sheego oo la duro oo wax laga sheego faamsikuu ka aamusa shibka ha joojiya qad calima nabiyu sal l slam waa ogaa maa yakuunu minhum waxa ka dhici doona oo min azalali sibqashada iyo qarabacda bacda mowtihi geridiisa kadib iyadoo ay sidaas tahay haddana falam yaqul fiihim ma dhihin iyaga ilaa khayran waxaan wanaag ahaynna kama sheegin inuu wax ka dhici doono ogaana horuu usii sheegay oo waxa uu yidhi wayxa camaarun taqtuluhu lfi'atu lbaaqiyatu kowdheh camaar qolyo maamulka ka yar baxay baa ku dili doona camaarso saxaabadii maaha in la dili doono moogey kowdhe xasan iyo xasan ibni cali markuu ka hadlayey wuxuu yidhi ina bnii haada sayidun wa ina allaha sayuslixu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiina laba kooxoodoo muslimiinoo waaweyn ba ilahay ku heshiisin doonaa waana caamu jamaca caami arbiciin hijradii afartan markay ahayd mucaawiye ciidankiisi iyo ciidankii xasanka iska hor yimaadeen xasan yidhi intanoo muslimiin iyo isku baabi'ine war mucaawiye maamulkii waan kaaga tanaasulay qabso isku waxdarso caamul jamaaca la yidhaahdo cali waa la dilay nabigu waa sii shaacsan soo sheegnayoo dadka waxaa u ayaan daranboodi uxayminu samuud ninkii hashii dilay waladii yadribuka calaa haadihi yaa calayhim xataa takhbada lixyatuka ilaa garkaa uu ka qoyo waxa dhici doorinuu soogaa soo maaha caaisho jamal uu sii tilmaamayoo ayxi kayfa biixdaakuna idaa nabaxat biha kilaabu xawadi ayda xawabay kucdo calina wuxuu ku yidhi seed yeeli doontaa haddii mid ummahaatulmuminiin ka mida lagu imtixaano nabigu wuxuu yidhi oo kaleet ayatukunna saaxibatu ljamali alaxmari ritaga cas midda fooli doonta waate waa yowma aljamal too lagu macdaray caaishoo saaran boqonta la gooyey inuu sii ogaabuu tilmaamay soomaa cusmaanna wuxuu yidhi xumaamulkuu qaban doonaa calaa balwaa tusiibuhu dhibaataana ku dhici doonta in la dili doonuna u sheegayoo qabiis ilaahay kuu xiray siid marka lagu yidhaahdo hayeelin buu yidhi oo khilaafadii iska casil markay dhaheen hayeelin bay ahayd macnaheedu oo cusmaan markii la yidhi maan iska celinno wuxuu yidhi maya ballan nabigu ii qaaday iyo dardaarami igula dardaarmay baan hayaa oo jira intaasaa tusaale ahaan aanaga soo qaatayaanan kabaasii badinine nabigu waxaa dhici doona in ilaahay usii sheegayso kama muuqato axaadiista cumuumka waxabu noo sheegay intaan la gaarin wa maca daalika falam yaqul fiihim ilaa khayran waxaan wanaag ahayn kama sheegin وقوله حديثك على حديث صحيح وي وقوله نبي وحيري بلوا أصحابي أصحابي إذا الداية فرح فقال لا تقولوا فيهم إلا خيرا وحي ورابه ربعنا ربعنا لفظك صحيح حاول يدعوا لي أصحابي ورأصحابي إذا الداية والفرح إذا قال نسلك لو بلنا وصومرني مرك ولا تحدث بشيء وحببها شيء من زلالهم بعد عيوضة كبعية إلا المعصومين هم ولا حربهم بغال كودها شيء ولا ما غاب عنك علمه وحوغال كيس كان مقيه هودا الأغين هشيء ولا تسمعه من أحد قفنها كبغيسا يحدث به شيء وكشى كير لنا لغه بغن فإنه لا يسلم لك قلبك قلبك هذا نظيف هام مايو وحا إن سمعت هذا مقشود غيسته عمر بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى ومنكي تابعي وهذا إما قيمة بغنى الخليفة الراشد الخامس قارقود أي العذاب وإن كان معاوية أولى بهذا الرسم منه ولكونه صحابيا وياي بقى وحال لو ديارنت صحابة وحيب أحمري وحيب أرنتني وأرن إلهي قعنت يدي إن أنك قيب قادنا نقبت باديي سيد قعنت يدي إلهي وقبت باديي بقى نؤفك يدي وقبت باديني إنا وقعب سنينا وهي سنينا بدأ سيقرين عليك haddaba saxaabada waxa ka soo geliya duritaankeedu qadyad sahlan maa abu xaatim araazi baa waxa uu yidhi haddaad aragta ninka isagoo saxaabi duraya faclam annahu zindiiqun gaal isqarinaya inuu yahogow wuxuu sideeda xil maxaa yeelay qur-aanka waxaa na soo gaarsiiyey saxaabada sunnada nabiga saxaabadaa na soo gaarsiiyey ninkani waxa uu daydayo doonaya waxay tahay kalsoonida saxaabada lagu qaba inuu dhaawaco oo yidhaahda war nimankan warkooda see loo aamini warkooda la aamini maayo haddii la yidhaahdo qur-aankii la aamini maayo inuu run yahay soo maaha sunnadii la aamini maayo inay run tahay soo maaha diinta in la dubiyaa qala marka arrintu halkaa way ka fog tahay weligeedna way soo jirtay ilaa haddana way jirtaa in ragum saxaabadii laga karilaayahayoo ku fakfakanayaan ragum baa saxaabadii laga karilaayah qaarkood baa doob culumo qaba oo cumaamado waaweyn duuban waad arkaysaa iyagoo minbare iyo manaabir saaran waa dad baan wacdinayaayo meel baan wax ka sheegi leh saxaabadii nabigun baana laga karilaya niyahow ninkaa dooni qabso qofkaa dooni cay dadkaa uurkooda iyo qalbigooda iyo daahirkoodaba dabaalo dembigu waa sahlan yahay laakiin saxaabada nabiga badbaadi nabigaa yidhi dacuuli asxaabi ii daaya nabigaa yidhi adukira asxaabi faamisi ku haysta isagu nabigu ogun buu sii ammaanay wuxuu yidhi low anna axadakum anfaqa mila uxudin dahaban uxudoo buuro dahab haddaad bixisaan kooba ay bixiyeen iyo kooba hafka ay bixiyeen ma gaartaan saxaabadaad meelaha wax dhex mareen waxaa taf ka ah kuwii cashara almubashariin biljanna kuwii ahlu baderka ahaa kuwii baycatu ridwaan ka qayb galay war saxaabadaa nabiga daaya war sidaa ka daaya markaasuu mid baa wuxuu yidhi haddii aanu rabna buu yidhi diinta inaan si fiican cusboonaysiino saxaabada dib baanu ugu noqon warkii laga yiri ee laga sheegay oo axaadiiday warinayaan miisaan cusub baanu u samayn haddii saxaabigu wariyabuu yidhi waxay maslaxad iyo dani ugu jirto xadiidkiisa waxaan dhahaynaa wuu kadibun mawduucun been weeye maxaad uga jeedaa baa layidhi haddii waxay maslaxad ugu jirto wariyo wuxuu yidhi saxaabigu hadduu ganacsado yahay oo xadiid ganacsi ka hadlayo uu wariyo beenaa la tahna dhaaf baan dhahaynaa saxaabigu haddii uu maamul ku jiro oo xadiid maamulkiiyo kala dambayn ku saabsan uu wariyana warbeenalatanala dhaaf baan leenahay saxaabigu hadduu macalin iyo wax lamida yahay oo macalinka ixtiraamu lculamaa iyo uu wariyana waxaan leedaha war nala dhaaf miyo dan gaaraad ku wada tahay waxa saxaabigu aamini ma jiro ogow haddii wogdoo baabku ku jiro baabaan ahayn uu wariyana waxaan leenahay haddaa si fiican yeeshay wartaada haddaa la qaadan karaa saxaabigu sidiisaba muxuu weriye shaqaduu ku jirayaaba muttahanba calaamad su-aal baa saaran yaad u malaynaysaan hadalka inuu yahay weliya hadda beenkiina waa taqaanaa mibeentay aqoonta u gaarsiisan tahayba hadalkaa waxaa yiri oo kitaabtiisa ku qoray kitaabkiisa ku qoray xasan doctor xasan cabdalla turaabi hadalkuu qoray wey innaga laakiin in yar oo fuduulduula inaga soo gaartayo ninkaa tarbiyadiisii iyo difaacadiisiiho hal mid baa naga soo gaartay ilaa hadda intaan hayo jaariya mactuuha la yidhahdo gabadh wareersanoo maangaabay ahayd teedna wuu yidhi ayha allahu ku yidhi gaba yaro maangaabay ahayd intaasoo naga soo gaartay saxaabada nabiga hala daayo in saxaabada duray diin iyo khayr ka dheere waidaa samicta rajula nin haddaad aragto yacanu cala alaahaari aahaarta iyo sunnada nabiga laga soo guuriyey duraya aw yaruddu alaahaara ama diidayaba wixii nabiga laga soo guuriyey aahaarta iyo salafka ow waan soo wadaa ow yuriidu hayra alaahaari ama doonaya waxaan aahaariga kitaabiga sunnahan in loo keeno oo lagu dhaqmo oo la daba socdo doonaya fatahimhu cala alislaami islaamnimadiisa tuur iyo shaki ha kaa gala qofkaas war anigu aayad iyo xadiid ma rabee war kale ma ii haysta hadduu ku yidhaahdo waraadiyo xadiid baad haddaa la soo oradaa haddaasoo markii wax laga hadlaba aayad iyo xadiid la soo doodaa warniya horta caqli iyo wax ka hadal hadduu yidhaahda ninku fatahimhu cala alislaami islaamnimadiisa tuur ha kaa galo muslim baan ahay ilaahay rasuulkiisa waxay yidhaahdeen haygula soo ordin hayi keenin waxaa weeye arrintaa wax badan baa lagaga noqon walaa tashukkaha shakiin annahu saaxibu hawan mubtadicin nin naftiisu waxay jeceshahay raaca oon xuduud shariico aanay xirin oo mubtadicoo bidcoole oo balaayo wada ah oo fitno iyo aafo ummadda u soo wada oo ku xambaaran oo ku raran inuu yahay shakiba yaanu kaa gelin waayo ilaahay baa wuxuuna yidhi inamaa kaana qawla almu'miniina إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وان مقلي وأطعنا وان يلي كما يقولوا وحيونا سيرت الآية حديث آية حديث وكا بي بي بي دوره هدا سوى آية حديث الله سورة ورينك آية حديث الله سورة بان ما هنا وحكا بتقانا مياه كذلك الجائز تقاركوا هدا تكتو وحبنا بعد مغرب هذا بنتي بالله يغشى بدعري qaala allaahu qaala rasuulu llaahi baydinla iman doonaane minhaajka kula dagaalama maxaa lala dagaalami qaala allahu qaala rasuulu lala dagaalami qaala allaahu qaala rasuulullahi baa lala dagaalami wuxuu rabaa sheeke hebel iyo sheeke barale iyo beriday saas noqoto iyo qisas baa ku soo haray ibli qalbigiisa laga saar qowl ilaah yiriye qisas baa ku soo haray ibliis qaar ku leeyahayduu rabaa waxaa la yidhi kuturkutsheekahu maa uu rabaa laakiin markay aayad iyo xadiid timaado xubin cad iyo wax kala saar baa iman yaada raba meesha taas lama baahna wuu ku leeyahay halkan waxaa laga rabaa wax qalbiga jilciyaa la rabaa qasaa'id in la akhriyaa la rabaa in waxaa weeye dikrigii la qaadaa la rabaa dikri maaha dikri waaye dikri in la qaadaa la rabaa dikriga diinta beriga ka jiraadaan garan mayne haddaama carabi laabsogaaryuusan hayne dikri baa la rabaa ruhaadii dariiqooyinka iyo xadradaa la doonayaa filosof heel baa yidhi baan rabaa iyo ninkii john iyo john iyo charles iyo nin la yidhaahdo hebel iyaa yidhi baan rabaa markaad soo fadhiisato ma doonayo wuxuu ku leeyahay waan ku caajisay meeshan ahayd iyo xadiidin baa ka socda oo maxay rabtay adduunku meel buu marayaaye john baa saa yidhi iyo nin jaamacad profesor oxford ka ah baa saa yidhi iyo harfur jaamacadda mindhigaa saa yidhi iyo waxaasaa la rabaa buu ku leeyahy iyo filosoofka hore aflaaton iyo aristan waxaa laga soo guuriye iyo xukuma xukamadii reer yuunaan baa yidhi iyo iskandarkii hore ee masar baa hadalkaa yidhi iyo waxaasaa la rabaa kuleey kuwa markii la yidhaahdo gootahti ha kicin ay mashaad ku soo istaagi markii la yidhahda qaala allahu qaala rasuulullahi la yidhaahdana waxoogay uu cajisa intuu kurkursado lugnoon haddaad aragto min tixti ha u kiciyo nashaad u galay wax kale qaala allaahu qaala rasuululahi marka la yidhaahdana cajisay oo dhibsaday oo yidhaahda gudna naga daayaan wax kale noo keenan wadabiimiya waxaan ku nacay muxaadarada iyo casharka bilowgiisa ilaa iyo dhammaadkiisa qaala allahu qaala allahu qaala allahu wabukan waxaan sheeg waxyaabaa na soo maray ama majaarista aan ku aragnay wey marka ha la iska jiro kuwaa haddaad aragto oo sheekhadan baayiri iyo balacaydaha iloo kaadiyo oo qisaskii awliyada inooga sheekeeya uu yidhaahdo saaxiibu hawa mubtadicin yahay iskooga min laad fadhiista mehe baraka beelaha ka fogow waclam waxaad ogaataa ana jawra sulطaani ninka madaxda jawrkiisa iyo dembigiisu laa yanqusu fariidatan ma nuqsaamiyo wax kama dhimo waajib min faraa'id illaahi caza wajal waajibaadka ilaahay ku saaray ah alati iftaradahaa calaa lisaani nabiyihi sala اllahu calayhi wasalam taas waa waxyaaba ilaahay ku waajibiyey carabka nebigiisa jawruhu calaa nafsihi dulmiga iyo dulmiga uu samaynayaay isagay dushiisa tahay oo loo qabsan wa tatawucuka sunnadaada wa biruka samafalkaada macahu isagaa la samaysana taamun laka in shaa allah adiga taam bay kuu tahay haddii alla yidhaah talama kor baa mise waxaas ka socod yacni aljamaacata waljumuucata macahum jumcada iyo jamaacada haddii aad la tukato adiga waxba kaama saarna wey waa baab kale wey ka socod iyo waljihaada macahum hadda la jihaado wa kullu shayin min aaacaati wax kastoo aacaadka iyo cibaadaadka ka mida fashaarik fiihi la wadaag falaka niyatukabaad leedahay masaladu ralhalka inu yihahda waxaa weeye ninkan waa faasiq iyo waa jaa'ir iyo ninka dadka tukinaya nin fiican ma aha jumcada iyo jamaacada ha uga harin arrintaana nabigeennaa xadiid cad ku yidhi marka aimada markuu ka hadlayey waa kuuri yusalluuna lakum wayay tukanayaan fain asaabuu hadday toosiyaan falakum walahum idinkiiyo iyaguba ajirkii maad leedihin wain akhta'uu hadday gafaan ay xumeeyaanna falakum ajirkii maad leedihin wa calayhim dembiga dushooda wey kaanuu yakrahuuna alimaamata inaa nabigay necbaan jireen xuri haddaan gafo intaasoo dhanka dushooda ma aha anigoo meesha ha igu riixin iga daayo meel xil culus wey almuadinu mu'tamanu walimaamu daaminun damiinmu dadka salaada inaa saxda ka yahay wixii isagu uu sameeyaay waxaa loo qabsan isagaa loo qabsan saa darteed ninkan bidcaa xumaatadiisa iyo fisqigiisa iyo jawrkiisa waa isaga naftiisa rabbigii baa kala xisaabtami aduu laakiin jumcadiiyo jamaacadana ha dayicin masaajidiiyo maalinta khayrkana ha catilin jumcada khayraad haddii la samaynayo samee niyadaadana wanaajiso ajirka allah waa ku siinayaa masaladaana mari hore aan soo marnayo wax badan ku dheeraan mayno waidaa ra'ayta arajula nin haddaad aragto yadcuu cala sultaani ninka madaxda ah habaaraya faclan ogow annahu saaxibu hawan min mubtadica inuu yahay waidaa ra'ayta arajula ninka haddaad aragto yadcuu lisultaani bisalaaxi ninka madaxdaa wanaag ugu ducaynaya faaclam annahu saaxibu sunnatin in shaa allah haddii alla yidhaahda nin sunnadii ku taagan inuu yahay oo mas'aladaa sunno ka waafaqay ogow liqowli fudaylin fudayl ibnu ciyaad baa waxa uu yidhi low kaanat lii dacwatun maa hal dacwoon haddii aan lahaan lahaa oo laga aqbalayo jacaltuhaa aan yeele jacalmaa dacwatun dacwo laga aqbalayo haddaan leeyahay maa jacaltuhaa ma yeeleen ilaa fi sultaani ninka madaxdan baan u ducayn lahaa oo ducadaa u aqrii lahaa buu yidhi fudayl ibnu ciyaad arrintaas intaasuu yidhi mu'alifka kitaabkeenna alxaafid ninka la yidhaahdo abuakbar bahaari raximahullah ninkii kitaabkan soo guuriyey ee ardayn ka dambeeyey ahaa oo kitaabkan soo wariyey can ariiqi hulaami khaliil can ilbarbahaari ka soo wariyey baa ku darsaday abubakr axmed ibni kaamil la yidhaahdo wuxuu yidhi akhbaranaa axmed ibnu kaamilin qaala akhbarana alxuseyn ibnu muxamedin itabariy qaala akhbaranaa mardaweyhi saa'iq cabdilsamed ibni yaziid ninka la yidhaahdo qaala samictu fudaylan yaquulu low ana lii dacwatan mustajaabatan hal alla barioo layga aqbala haddii hal fursad laysiin lahaa maa jacaltuhaa ilaa fi sultaani ninaan madaxda maamulka ahayn maanan geliyeen hadalkii baaba la wado waxaa la yidhi qiila lahu waxaa lagu yidhi yaa abaa caliyin ilaan abu cali baa la dhihi jiray fudayle fasir lanaa haada hadalkaagaa noo fasiro waxooga noo shibci qaala wuxuu idaa jacaltuhaa fii nafsii naftayda haddaan u ducaysto lam yatacidnii ima gudubto nusaa qaar riwaayadka qaarkood lam tajuznii an ima tallowdo wey waidaa jacaltuhaa fi sultaani ninka maaxda haddaan u duceeyana salaaxa wuu wanaagsanaanayaa fasalaxa bisalaaxihi alcibaadu waalbilaadu addoommada iyo dhulkuba way ku wanaagsaneen wanaagiisa afarkuntaa waa ka dheeryahayo salaaxulcibaad iyo salaaxulbilaad buu kasoo sheekeeyey afarkani sanadkiisa qaar baa waxay ku direen ninka la idhaahdo cabdimaxamed ibnalxuseyn ibni maxamed itabari lama yaqaano walaa yaduruhu daalika intaasi ma dhibaysa afarkan maxaa yidhi abu nucaym baa fii kitaabi alxilyati ku wariyey min ariiqi moxamed ibni ibraahim can ilimaami abi yacla can cabdisamad ibni yaziid marka sanadkan waxdii afar ku leeyahay oo lagu wariyo oo ku sugan yahay arrintani sultaanka in loo duceeyaayey waa sida loo sheegayo ninka madaxda ilaahay haddii uu wanaajiyo ummadoo dhan buu wanaajinaya dadkuna waa kii hore loo yidhi annaasu calaa diini muluukihim madaxdoodun bay raacaan oo jamhuurta dadku madaxdan baa hogaamiso hadday xumaadaanna way la xumaadaan hadday samaadaanna waa la samaadaan nabiganna waxaa laga wariyey sal اllahu alayh wali sl imaam muslim ku wariyey fii saxiixihi min xadiidi cawf bni malikin alashjaci radi allahu canhu waardaahu in nabigu uu yidhi khiyaaru aimatikum madaxdiinna waxaa ugu fiican aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum kuwaad idinna jeceshiin iyo ma i jecel wa tusalluuna calayhim wayusalluuna calaykum idin ducaynaya idina u ducaynaysaan daraga ugu fiifiican wey wa shiraaru aimatikum madaxdiina kuwa ugu xiliyte ugu xunxuna aladiina tabgaduunahum wayabgaduunakum waa kuwa idina aad necabtihiin wa talcanuunahum wayalcanuunakum idina aad lacnadaan iyona idin lacnada kuwaasaa ugu xun aimadiina wuxuu nabigu tilmaamayaa calayh salatu slam arrintaasi inay dhici doonto wa ficlan waana dhacda muslimiinta way soo martay ninka madaxdaa in loo duceeyaaye arrin wanaagsan oo bannaan weeye laakiin macnaheedu ma aha macnaheedu ma aha ninka imaamkaa markaa loo ducaynayo qofkii aan u ducaynin ama kaba gaabsada ama sharkiisii intuu arka ilaahu kan muslimiinta dhaafi yidhaahda inuu wax nusuus sharci ah khilaafay ma aha hadalka fudayr ibni ciyaadna aayad iyo xadiid iyo afar saxa qowl saxaabi iyo ficil saxaabi midna ma aha walaa taabicina maaha atbaacu taabiciinti dambe wey waxaan khilaafna ku jirin qowlka taabiciya atbaacu taabiciin ay yidhaahdaan fii shariicati araxmaani inaan xuja sharciya ah oo qofkii khilaafa uu dambaabi aanu ahayn waxaa la ysku raacsan yahay kitaabka iyo sunnada waxaa la ysku khilaafsan yahay saxaabada taabiciyiintana ma arag aniga culimmada muslimiinta wax yidhi wixii aan ijmaac ahayn taabici hebel baad khilaaftayoo waad dambaabtay ama bidcaad la timid ama diintaa meel uga dhacday bal culimmada qaarkood baa waxay dood ka kiciyeen jumcada mimbarka in looga ducayn kara aimada iyo in kale waxaad aqridaa imaamu nawowi aqwaashiisa ama sharki maktabka ha noqdo ama muslimka ha noqdo markii laleeyahay isagu wuxuu leeyahay khudbada ha la aamuso marka laleeyahay haddii aad taxtaa taabatana man masalaxasaa faqad dhaqaa wuxuu leeyahay hadduu ninku ducada madaxu ducayn uu bilaabo waxaad rabtaad samayn kartaa waa iska xaaka tufan kartaa taas khudbada ka mid ah wax baalaa yacni khudbada ku jira lagu soo daray wey muslimiinta guudaana lagu duceeyuu leeyahay laakiin ninka madaxa gaaru ducayn haddaad aragto waxaasoo kaleeta maalaa yacni waxaa la jira culimmada sidaa qabta walow aniga aynan iila muuqanin sawaab inay tahay waxay ku salaysan tahay wax nas oo sariixoo cad ah oo amraya aimadaha loo duceeyo ama aimada haddaad ugu ducaynin mubtadic baa tahay ah ama ninkii madaxa xumaada lama habaari karaa anigu ilaayo hadda ma arag ninkii arkayna ciddi haddaan hallana waanu raacaynaa naska waajib bay nagu tahay haddii kalena hadalka fudayr ibni ciyaad keliya ma aha xuja sharciya oo khilaafkeedu dembi iyo diin la-aanu yahay faumirnaa waxaana la amray an nadcuwa lahum bisalaax inaan ugu ducayno wanaag inaan ugu ducaynaana la amray walam nu'marna lama farin an nadcuwa calayhim inaan habaarno wain daramuu wain jaaruu dulmi iyo jawr waxaduuba ha sameeyaane lianna dulmahum wa jawrahum calaa anfusihim dulmi iyo jawrkay sameeyaan dembigiisu iyadaa lagula xisaabtamaya dusha ka saaran yahay oo walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wey wa salaaxuhum lianfusihim walilmuslimiin wanaaggooda hadday wanaagsanayaanna isna way anfici ummadana way anfici taa xaqiiqa jirta oon la inkiri karin wey walaa tadkur axadan qofna ha ku sheegin min ummahaati almu'miniina ka mida ilaa bikhayrin wanaag maahana waxaa kale ku sheegin nabiga calayh salaatu wasalaam cirdigiisa iyo aalubeytkiisa waxaa ka mida aswaajuhu wa ummahaatu lmuminiina baa ka mida haweenka nabiga ummahaatu lmuminiina yihiinna atii suurat laxzaab lagu sheegay annabiyu ulaa bilmuminiina min anfusihim waaswaajuhu ummahaatuhum haweenka nabiguna hooyay u yihiin hooyanimadu macnaheedu maxram inay u tahay ma aha oo xalwadu ay bannaan tahay ma aha laakiin xurmadii zawaajka iyo ixtiraamka iyo arrimo lamida looga jeedaa mar haddii ay sidaas tahay ummahaatu lmu'miniin ninku sharaftiisa waxaa meelkaga dhac ku ah haddii gurigiisa iyo xaaskiisa wax laga sheego ninka maanta naagtiisa akhlaaq xumo lagu sheego ama warwareeg lagu sheego ama qaabdarro lagu sheego ama sharafteeda la duraaye waa duran yahay ninkii nabiga ummahaatu lmuminiin oo xaasaskiisii ay wax ka sheegaay waa nin nabiga wax ka sheegay sidaa darteed markii dacwadan islaamka dacaayadii nabiga lagu hayay lagaga hortagi waayey dagaalna wahayhal wax lagaga qaban waayey waxyaabihii la isku dayay waxaa ka mid ahaa in nabiga gurigiisa iyo xaasaskiisa la duro oo la yidhaahdo haweenkii fiican ma qabo oo haweenkiisa qaar baa xunxun aayado qur-aanaa ku soo degay in aladiina jaaءuu biاlifki cusbaة minkum laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum min akhirkii aayaadkii fii suurati nuuri ahaa ilaa iyo hadda qaar baa waxaa laga kari la'yahay ummahaatu اlmu'miniin oo intii ilaha waraysaan horey usoo tilmaanay ee dumar adduunka soo maray waxay ugu necab yihiin caaisha iyo xabsa ummacaatulmuminiin oo dhanna agtooda wayba gaaloobeen gaalay noqdeen sida nimanka raafidada itnaa cashariyadahe hadda maalmahan aad loola loola xusuuduuban yahay ama iraan ama xisbullaahi ah waxay ka milaysan yihiin ummacaatulmuminiin in la caayo oo wax laga sheego ilaa hadda waxaa mawaadidooda ka mida oo markaa murantaan ayna qarsanaynin inay caaisho umulmuminiina zina ku tuhmaan marka waxyaabo badani caaqifada aan usuul diina ku salaysnayn mararka qaarkood waxaa laga yaabaa adigu meelaan caatifo lahayn iyo waxyaaba aan habboonayn inay kugu tuurto cumuuman iyagoo saxaabadii la yidhi hala ixtiraamo ayaan wax laga sheegayn ka mid ahaa baa haddana gaar ahaan maadaama shucuubta qaarkood iyo firaqa qaarkoodii ummacaatulmuminiin si gaara qaarkood ay u dureen baa si gaara loo soo celiyey waxaad ogaataa erey qallocsan iyo erey dadban erey erey ama cad ama sarbeeba ama erey toos u tilmaamaya ama waxoogay maro loo xiray oo shaati la huwiyey haddii aad ka sheegto ummahaatulmu'miniin arrintaasi waxay taaban nabiga sala allahu calay ali wasalam arrinta nabiga taabatayna markay arrintuu taabato ama ula jeed ama ha ula jeedin ama ha ku caddaato ama ha laga dhadhamiyo ama xaalad iyo muran ha kuu geyso ama gar iyo gardaro middaama gardaro cad u dheh sababtii dooni ha kuu geyso sidaa dooni ula jeed wax nabiga duraya haddaad ku hadasho diintaa ka baxday waajibka keliya oo furanna dil weeye xad kale malihid towbada waa kuu furan tahay islaamnimada laakiin xad waajibta weeye nabigun baan meel ku cafiyi karay nabiguna waa dhintay calayh isalaatu wasalaam ifka inta aad ku nooshahay afartan iyo lixdan sanana ha ka soo wareegtee xad aan dilahay malihid fii shariicati alislaam ninkii doonayana ama ashafa lilqaadi ciyaad ha akhriyo hama akhriya saaruhu lmasluub calaa shaatimi rasuul sheekh sida ibnu taymiya aqwaasha ha aqriyo ahlucilmigu waxay ka yidhaahdeen qolyo fuqaho mutafaqihiin diintu dhaadhicina waxaanu fahmin baa arrintaas waayo dambe dalka keena muslimiinta dhexdooda labada kama murmi jirin culamaau ahlilislaami sida kutubta lagu soo guriyo fafaahinta halkaasa u doonan kartaa qadiyadda ayaanay kuu dhulmanin hana ku fududaanin waidaa ra'ayta arajula nin haddii aad aragto yaa la gaaray kadib mualifku wuxuu yidhi waidaa ra'ayta arajula ninka haddii aad aragto yatacaahadu alfaraa'ida waajibaadka salaadaha isagoo ku dadaalaya fii jamaacatin inuu kula tukado maca sultaani wakayrihi madax iyo madax la-aanba jamaacada salaada faraa'idka iyo waajibka isagoo ku dadaalaya inuu jamaacada la tukado haddaad aragto faclam waxaad ogaataa annahu saaxibu sunnatin in shaa allahu inuu yahay nin sunnadii ku taagan oo sunnadii ku dhaqmaya inuu yahay ninkaas sidaa u qadari oo sidaa ugu talagal waidaa ra'ayta arajula haddaad aragta ninka yatahaawanu isagoo fulaytanaya bilfaraa'idi fii jamaacatin salaadaha waajibkaa jamaacada inuu la tukada fulaytanaya wain kaana maca sultaani hadduun duuno nin madaxda la socdoo garab oo taageeraya haba noqdee faclam waxaad ogaataa annahu saaxibu hawan nin bidce iyo dantiisuun raadsanaye diini alla kacabsi aanay ka ahayn inaad ogaato wey halkan waxa uu tilmaamayaa aayaadka ilaahay qur-aanka subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sheegay macnaa nabiguna tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aankiisa wuxuuna faray tilmaamayna astaamaha wanaagga inay ka mid tahay qofku inuu salaada jamaacada masaajidda qof ku xiran oo jamaacaadkii iyo faraa'idkii baa loo jeedaayey dadka la tukanaya uu noqdo oo nin duurgaleeyoo baxoobana aanu noqonin aniga dukaankayga dhexdiisaan sajaayo dhiganna aanu dhihin gurigaan isaga tukanna aanu dhihin wixii dan iyo daruuro ay ka maalansiisa cudurdaar sharciga u yeesho maahane inharadda soo laalaabo masaajidka uu yimaado xilliga faraa'idka iyo salaadaha arrintaas arrin aad u qiimo badan weeye ilahi wuxuu yidhi innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri wa aqaama asalaata wa aata azakaata walam yakhsha ila allah masaajida waxaa un buuxiya kow masaajid waxa loo buuxiyaaye waa salaada fariidadaa wey sababtoo salaada sunnada gurigaaba ka fadhi badan masaajidko islaamku guriguu doorbiday in lagu tukado afdalu salaati ilmari fii beyti ila lmaktuuba waa kii nabigu lahaa cala sala salaam haddaba salaada masaajidka loo camirayo loo dhisay waxaa weeye salaatu alfaraa'id weeye aasaas ahaan marka inamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri marka masaajidka in lagugu dira ma aha masaajidka inaad goyso ma aha masaajidka meel aan ahayn salaadaada iyo mawlac iyo luuqluuq inaad la daba wareegto masjid yaa ka dheeraaday oo mawlac ka hinraaday aad noqoto maaha haddii nabiguna cala salaam wuxuu tilmaamay qiyaamada dadka ugu ajir qiimaha badan ee darajooyinka ugu waaweyn qiyaamada qoraxda soo dhowaatay helaya inuu ka mid yahay warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi nin qalbigiisa masaajidka ku xirnaa oo masaajidka u diyaarsanaa oo masaajidka had iyo goor ka warqabay qoryaha halmaamay ee masaajidka laga yaaba bil inuusan imanin maaha ilaahay muslimiinta wuxuu ku tilmaamay salaadaha jamaacada lagu tukaday ee dikriga ilaahay ee jumcada iyo jamaacada meherad iyo ganacsi inaanay ka mashquulinin fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha smuhu yusabbixu lahu fiiha bilcuduwi waalaaasaali rijaal rijaalu laa tulihim tijaaraة walaa baycun can dikri اllahi waiqaami الsalaati waiitaaءi الzakaati yakhaafuuna yowma tataqalabu fiihi اlquluubu wاlabsaar sidaa inaad noqotaa lagaa doonaya saa darteed cabdillahi bn mascuud baa wuxuu dhihi jiray nabiga aniga ka soo guurin jiray calayhi salaatu wasalaam inuu amray salaadaha in lagu tukado xaysu yu'adanu lahaa meesha looga aadaana salaadaha in lagu tukado haddaba saa darteed adduunye jacayl hadduu kaa reebana waa dembi iyo macsiyo hawaraac weeye haddiiba tadayun ay kaa tahay inaad salaada jamaacada ee masaajidka uga harto ama qoladaasaa gaara ah ama inay gaala yihiin baad ka shakisan tahay ama kooxdiinna maaha ama waxoogay imaamka aad isku dhacsan tihiin ama nimanaadan jeclayn baa mu'adinka hore meelaha safka hore ku jira waxaa weye waxyaaba saasa hadday uga booga baxdo aala tidhaahda ani kuwaa salaadaa ku tira tukaday si fiican iga aqbalayo u malayn maayo waxaad noqonaysaa mubtadic baad noqon meel xun baad taagantahay oo qar ah marka iyaaka iska ilaali masaajidu sideedaba ninka ku tukanaya haddii lagu yidhi haddii uu wanaajiyana ajir baad wada helaysaan hadduu xumeeyana ajirkaaga waa leeyahay dembigiisana waa dushiisa adu salaadaadu meelaha masaajida iyo buyuutullaahida loo dhisay inaad tagto aad ku tukato aad salaadii la aadda weye in la tahaawuno oo la fududaysto oo meeshii la raba laysaga tukado oo sheekada hanaga kala goynin la yidhaahdo iyo suuqa keliya intibaa ku dhaafaya dad baa kaa tegin la yidhaahdo tobankaiyo rubuc saacuu salaada ku maqan yahay dad wax kaa gadan lahaabaa ku dhaafi uu leeyahay laga yaaba inaan midba u imanin ikhwaan inta la iska daayo salaadaha meelaha loogu talagalay ha lagu tukado ninkii meherad leh iyo mujtamaca u shaqaynayaba xilliga salaada la gaaro ciddii cudurdaar sharci aan lahayn waa in meheradaha la soo xiraa waa in haddii dumar lagaga soo tago iyo cidaan salaadiga waajib ku ahayn waa la gartay laakiin inta kale radihi bisadaanku uu gaarayo ee meheradaha meelahan wada furan yihiin kulligood ahlu dunuubi waa macaasi weeye wakhtigaa waxa ay ku jiraanna waa jaraa'im iyo fisqi weeye waxay ku jiraan ilaah inta laga baqo salaada masaajidda lasoo buuxinaya markii suuqa lasoo xiro suuqa inta uu furan yahayna safarku dhiman yihiin ha laga daayo salaada saa ha loo dhaamo waalxalaalu xalaashu maa shahidta calayhi waxaad ka marakacdo oo waxalafta calayhi aad ku dhaarato annahu xalaal inuu yahay wey wa kadalika alxaraamu xaraamtana waa sidoo kaleeto wamaa xaaka fii sadrika waxa laabtaada ku noqnoqda fa huwa shubhatun wey xadiidka hadalkan cumuumkiisu waa xadiidkii nucmaan ibni bashiir ee imaamu albukhaari iyo muslimba ay warinayeen ee nabigu raha calayh isalaatu wasalaam ina alxalaala bayinun وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وسن طبيا كلا أغين marka shubuhaadkaa jirana nabiga xadiidkale waa kii ku fasirayo ou lahaa albiru maطmaأnat ilayhi الnafsu waطmaأna ilayhi اlqalbu wاlإثmu maa xaaka fii nafsika wataradada fii sadrika wakarihta an yaطalica الnaasu calayhi wain aftaaka الnaasu waaftowka wax kastoo lagu jawaabo waxay laabtaada iyo niyadaada ku degi weydo dambi inu yahay tay uu iska fogow ka fogow saa darteed wuxuu halkan rabaa inuu ku gubaabiyo qofku wixii xalaal la huba inuu raadsado haddaad rabto sujuudda ducada in lagaa aqbalo ilaahayna dikrigaaga aqbalo waxaad cunaysaed cabaysa xalaal ka dhig sacd ibni mucaad sacd ibn abi waqaas baa nabiga weydiistay sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahayow uriidu an akuuna mujaaba dacwati waxaan ilaahay baryada in laga aqbalaan rabaaye seen ku gaari karaa markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi atib macamaka takun mujaaba dacwati waxaad cuntadaad cunaysa xalaal ka dhig oo calooshaada xalaalun geli alla barigaaga waa la aqbalayaan wuxuu kaloo nabigu inoo tilmaamay haddii cuntadaadiga waxaagu aanu xalaal ahayn inaad adiguun isxiijinaysee habeen iyo maalin iyo sujuud haddaad wejiga xoqdo oo ilmahaaga ilmadu intay dhaafta habagi ka timaado in waxba laga aqbalaynin uma dakara arajula yutiilu asafara ashcafa akbara yamuddu yadayhi ila samaa'i yaa rabbu yaa rabbu ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وعذي بالحرام فأما يستجاب له سأل الله أقبل يكاس مرة حلاش الرابين تيري أرين لو باهم وي لكن أرين المؤلف كو كدري أرين غريب وي وإذا حلال وحاد كل أران كرتم با حلال لي هذا أرين داس أرين غريب وي حجية دليل ما عن لهين حقيقة شريعة أنا كترجمين وي أصل كشريعة أنه أشيانا حلال بيكدكتي أشيانا أصل كذا حرام بيكدكتي حد أصل كهيدنا وحال لغا بحي كراه إن يقين لهله وعلمه قاعدة يدجيين اليقين لا يزول بالشك وهذه حلاش أصل كودوها أدوها أما أول كنا أرامها كنا أرامين أما مرخاتك وهما كأهانين أصل كحكم شريعة حكما فتوى حكما بقى كبدك إن حلال تهوي أما شرط أه إن كنا أرام كرتو إن حلال يهي أما كنا أرام كرتو حرام إنه يهي وشرط ليس عليه دليل ولا أثارة من علم من أن لهي وي شيخ باي كن قطية أرن لو بهنا معها أي مثلا كده كدر نايو والمستور قفك أسترني من بان ستره قفك المقتوي إنه سن عيب مقتل هينه أو حق الله يدل درا لو أرد والمهتوك كو عيبتي سبنان كلا بغي داوعان الجرح وكل دعي من بان هتكه ninka waxaa lagu duray ceebtiisa cirdigiisa lagu jeexjeexo banaanka soo dhigtay wey ninka meesha banaanka marguufka qaadka la maraya hebel wuu qayiraa in la yihaahdo isagaa iskeen sooma wamujaahirin fisqan wey sooma saas darteed qofku dembigiiyo macaasida ka dhacda qarsada annagu aanaan ogeyn waa qof ceebka saliiba buu noo yahay qofkii waxoogay ku arkan haddaydaan soo tilmaanayo waxaa leeya waru ceeb qari ninka ninka ceebtiisa xumaatadiisa banaanka ha dhigin qofkii laakiin isagu banaanka ula soo baxa ee banaanka la soo istaaga iyadoo goobtaa masaajka laga baxay banaanka intuu xagga ka soo jeesayo gidaarka istaago ama meel koonaada istaago oo meel korcalaha saarto sigaarka bud kaga sii yaayay kaa sigaaryo cabooye in la yidhaahdo isagaa banaanka istaaga soo maaha hadduu la dhuundhuunto warninka banaanka soo dhigina wey laakiin banaankan hadduu la soo istaago ama isagoo qaadkuu duubayo ama kalkisha ku wata ومدو بخت رحمه بخت بين الحنبالة وزوجة تقامان وقبر يابا لقروا وحاول كده تكسر كده مركا تاسو كلا تحضر النقضة إساقنا وحاوي قفا قيمية معنا لحين مركا عشر كان انت أسان كوكا بدوين والكا قاد فمناسبة نيسة فقربها بركي لكي صد حالا لغو أقوين شلين إذا كو أقوين نقاك فقربها هرتي إنك تري أغاية صد حالا ومن قيراء لغو أقوين شلين فقربها كتلين nin qaad xadaya oo sideed sana loogu xukumay baan qoyskeedu u tegey qolbada midna new zealand la yidhaahdo sida dhirtan buu uga baxaa geedkuna waa geed abaareedo markay qoraxda abaarta dhacdo caleentiisu ma dhacdo marka geedka yoore iyo ubaxoo la iska daadaawado cahooskiisana la iska harsado la rushaysto u ahaa dadka soomaalidu way tageeno markay geedkii arkeen dadka waagii hore fiyooraan ka dhiganaynaa iyo meelahan ku sharxanaa iyo hidiyo dhaqan baan u leenay waxba u sheekan jireen maalintii dambe koox baa gaari kaxaysatay geed qurux badan oo qaada xaafid ku yilay bay waxay dhaheen warniyo geedka baan soo rujsano waxaan samaynaynaa baabiga gidaarka uga dhaano gajaalka iska furno uun geedkaba xarig ku xirna gaari waan wadanayo geedka gaari waan ku jiidana reerihi dawaan la arkay oo boolis baa lala hadlay waa habeen wadamada laysuma soo baxo boolis baa la garaacay nambarkii nine ninki baa la garaacay booliskii baa yimid waa la qabqabtay qaad bay xadayeen sideed sideed sana xarig qaar ka mid aan qoyskooda u tagaa wartay waxu jiraano duqi waxaa dhowr sanana waa liqay dhowr sanoo dambe ay sugayaan idinka laakiin hadda meelahan geed qaadu gaari ku xirtay fujisada yoo hadayay meelahan weli kuma maqal intaan joogo waxaa kasii daraa nin qaad cuna in qoyskiisa iyo ilmihiisa iyo wadanka uu joogo wax ka socda iyo wax ka dhacaya midna aan ogeyn ilmaykiisoo lix jir iyo sideed jirana aan aqoonin baan qurbaha ku aragnay laba kun iyo labadii baanin ingiriiskaa soo maro meel xaliga qolya mafrash meeshan fadhiya mafrash waxa la yidhahdaa jira ninbaa meel furan shaah buu karin raggu meeshayba seexdaanba subaxii rooti buu marin duhurkiiba beriis iyo baasta ugu tegin dhaxdana shaah buu karin qaadkii sigaarkan uu soo qaaday uu ku qori qoryahada waxay xisaabayeen handikaab iyo wax lamidaho dowladdaa wax bangi ugu soo rida kaarkii bankigu ka haystaa waxa uu ku qoray markii bishii wax usoo dhacaan buu xisaabin lacagtu usoo saari kaarka siin maayo baaqiga usoo haray buu siin inta kalena waxaa weye dantiisbu ka goosan halkaasay fadhiyaan marka qaybi halkaasu ku siiyaa cashada halkaasu ku siiyaa quraacda halkaasu ku siiyaa halkaasay seexdaan markaa u timaadday seexaan kuwa gidaarka jiifaalaysa garab jiifaa wasakda taalla markaad u soo gasho albaabadooda iyo daaqadaha dhan baa la xiri siyaarka waa lagu cabi dadka inaad aragto haddaad rabto horta cimaamadda inaad saa qiiqi sulkusay kaasaa mafrash la yidhahdaa mafrashkaasay fadhiyeen oo waxaa la yidhi qolo meesha way dhimatay raashinka iyo qadada xataa waa looguma ridee rooggaa loogu gediyaa waxaa idhi looga sheekayn maayo waan soo arki waa u tagnay anagooda meesha qaarka dhex fadhi waan ku talajiri markaad gasho waad soo baxdaa dharkaaga funaanad iyo wax walbaba dhaqitaanin baad geynay meel islaan jooga la tegiibays adiga dhan bansiisiyaar walagaa noqon annagoo la hadlaynaa middaa mid la hadlaya hebelay gure waa laba kun iyo labada hadhahay waa haddii taasar ahayd maalmaha ma hadashay ingiriis buu joogayo taasaroo dareen minister aa ugu dambeysay waa ka bedbedey war buunayo wax isbedelay inta maamul isbedelay inta diinka haya dhacday ilaa hadda waxay la tahay inay taasar ugu dareen minister tahay taasar ayada maalmaha hadlaysmaa maqashadu maama maxay tiri midbaan war taasarta muxuu u jeedaa reere ninkan waxaa ugu dambeysay ingiriiska isagoo taasar dareen minister ninaan ma joogin ninkii arkay wuxuu sheegay anaa xaajada galo yiri gurigiisa wuu qayiraa maalintii wuxuu baxaa casarka kahor carruurta iskuul jira marka hurdada ka soo kaco wuu cunaa duhurkiyo markaasuu dhaqaaqaa haweenkiina saqdaxa carruurta hurdi yimaada ismaba arkaanba iyagoo hurdi yimaadaan isaguna isoo hurday iyaguna isoo hurday baxaan isagoo maqan bay yimaadaan isaguna iyagoo maqan buu baxaan maalinka dambe buu soo baaqday bishow toddoba sideed jira u dhalay bal islaanta waxay tahay horta carruurtii iskuul ka soo kaxeen intii yaqiido markuu soo kaxeeyey kanaa soo raacay guriga markuu yimid yari hablaay ilkanaa naga soo raacay iskuulkiya kollaba waa dariskaad u malayne reerkeedu geey sida reerkeedu geey oo nin weeye cuno leh markaasaa ti reerkeedu geeya iga bax guriga ay doofaarka markada ninkii gar nin nigu yiri baan arkay gartii anaa galay gartii reerkaas dadkii galay ee dhexdhexaadintaan ka mid ah balse ninkii guriga loogu soo celin lahaa mid kalena wuxuu ii sheegayey wuxuu yidhi nin baa noo soo dacwooday islaantii buu ka dacwoonaya gurigii way ka guurtay meelay degtayna imayna sheegin markaasoo goorma kugu dambeysay markaas laba dabood ka hor guriga laba dabood ka hor baa ugu dambeysay xaafaduuna joogaa meesha mafra ku dhex fadhiya war maayo marka nin oday oo akhyaara oo magaaladii degan oo xaafadii jooga oo carruurtiisa aqoonin oo gurigiisa wari haynin reerkiisa geedi iyo magaalooyinna aan ku ogeyn oo waddanka wixii tobankii sanaed hore dhacay wax isbedeloo ku dhacaan wari haynin oo qaad u xeereeyey qaadkaa un xero ah halkaa mafashan aan ka soo bixin oo fadhiya qaar timihii ka buuya maarko madaxoo dhan bidaar gashay kuwaasina qaad baa lagu arko in la aqoon jiray ta saddexaad ay ila yaabanayd garaabo laysku laayo ahayd garaabo laysku laayo maarata rag waaweyn oo lixdan jiro ah oo suldaano iyo odayaal hore oo garta loo keensado oo bakoorado isu haysto oo garaabo loo kala qabanayana waxaa arkay wadamada fogfog waa ka mamnuuc australia kaleeto waa ka mamnuuc waxaan tegay sagaashan iyo sideedii dhabaaqadeedii ilaa sagaashan iyo sagaalka horraanteedii baan australia meel meel ban layraa tegay qaadku meeshaa ma gaari kara waa mamnuuc waxaan idda waa bakti ugu guban boosta haddii la dhigo meed ku gaari maayo marka waa la tumaa midwey baa looga diraa garaabada intee la tumo oo baca iyo wax lagu xirxiro baa kartoon boostada lagu riday wax loo dhexdhigaa markay timaadaa la isku lay ninkuu ka goo wuu dagaalami hadda wax loo qaaraabin niman odayaaloo maalin la kala hayoo qaar bakoorad nabar ku yaallaan soo marnay quma baa ka dhacay baa layidhi meesha maxaajir ilaahi halkan ahayd waana yidhi maxaa dhacay baa layidhi odayaasha qaar bay garaabadii ka dhammaateen hadda wax lagu celiyo waxbaa gurigu taagan yihi odayaal waayaba garaabo bakoorada soo haystana maalinkaas ugu horeysay meelahan meelahan ama qiimay qaadka iyo isagoo cusub oo daray iyo xarcunay marka bahalkaasina ninka odayga banaanka la fadhiista markhaati ma galeen iyagana markii gabdhaha la guursanaya goobtana la keenin wallahu aclam sallallahu alaihi wasallam